galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a doorashada madaxtooyada somalilan oo lagu muransanaa wakhtiga la qabanayo ayaa la go-aamiyey in ay qabsoonto bisha oktoobar ee sanadkan sida ay warbaahinta wadajir ugu sheegeen madaxweyne siilaanyo hogaanka xisbiyada iyo guddida doorashooyinku waxaa iyadana la go-aamiyey in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo dowladaha hoose mar la wada qabto bisha oktoobar ee sanadka dambe warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye hogaanka xisbiyada iyo guddida doorashooyinka ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada kadib kulan ay la yeesheen madaxweyne siilaanyo go-aanka ay wadajirka u gaadheen xisbiyada siyaasadda iyo guddida doorashadu ayaa dulucdiisu tahay in muddo lix bilood dib loo dhigo doorashada madaxtooyada oo la filayey inay qabsoonto siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad go-aanka maanta ay gaadheen dhinacyadani ayaa salka ku hayay wadahadalle muddo dheer soo socday oo hadba dhinac la iska taagayey sida uu warbaahinta u sheegay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbiga wadani waxayla tahay dee warka halkan lagu hayaa maanta waa war ka farxinaya dhammaan shacbiga reer somalilan khilaaf baa ka jiray wakhtiga doorashada sidaa ka warhayseen marka arrintaa waa la soo heshiiyey qaranku waa ka heshiiyey madaxweynahoo jooga madaxweyne ku-xigeenkii axsaabtii qaranka komishonkii doorashooyinka qaranka wax badan baa laga dooday waa la isqanciyey waxaa la isla gartay wakhti ku munaasib ah iyadoo la tixgeliyey duruufo badan oo rabadaan ka mid tahay oo kulaylu ka mid yahay oo abaartu ka mid tahay faysal cali waraabi guddoomiyaha xisbiga ucid ayaa sheegay muddada la ysku raacin doorashada dib loo dhigo iyo wakhtiga la qabanayo doorashooyinka kala dambeeya ee madaxtooyada wakiilada iyo golaha deegaanka marka maanta waxaan ku heshiinay alxamdulilahi rabbilcaalamiin in bisha oktoobar haddaa laydhaha tobankeeda laba kun iyo toddobiyo tobanka ay noo dhaco qabsoonto insha allahu tacaala tii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dooranayay inagoo eegna wakti roob inoo do-o dadkuna ka soo doogaan inagoo ku salaynay wakti dhulkeenna hawadiisu wanaagsan tahay oo dadka xeebahona ay u helayaan wakti fiican oo kuleyl ku ahayn hasa garna inay dhaqdhaco waktaas haddii la yidhaaho isla markaa waxaan la garanay isku raacnay in tii dowladaha hoose iyo tii wakiilada la isbarkiyo oo la israaciyo oo iyagana laga dhigo sanad laga dambaysiiyo oo laba kun iyo sideed iyo tobanka ay dhacaan ee wada socda haddii la yidhaho oo ay noqoto adiga golaha doorashooyinkeena markay dhacayaan in waqti ciimaladana aanu siino maqdaada saahib consensi aanu siino oo adda ogaano ayaanu ku heshiinay marka halkaa waxaa kusoo afjarnay wada showrkii baa kusoo jarnay iyo arrintaa xalinteedii waxaan hadda u guntanaynaa inoo gacays wada haysana inaynu siino mudnaanta badbaadada dadkeena iyo xoolaheena guddoomiyaha guddida doorashooyinka ayaa isna halkaasi ka sheegay in go-aankaasi ay la qabaan xisbiyada inkastoo ay mas-uuliyiintani warbaahinta u diideen in wax su-aalaaan la weydiiyo haddana waxaa xusud mudan in bartamihii sanadkii labada kun iyo shan iyo toban ay sidan oo kale heshiiskan la mid ah ay wada gaadheen guddiyada doorashooyinkii xisbiyadu hase haatee golaha guurtida oo sharciyan ah hay-adda dastuurku siiyey awoodda muddo kordhinta ayaa ka hor yimi go-aankaasi waxaanay jaangooyeen muddo ka duwantii ay ku heshiiyeen taasi waxay keentay in xisbiyadu ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare hase haatee maxkamadda sare lafteeda ayaa wakhtigaasi go-aamisay in sharciyan muddada ay guurtidu go-aamiyeen ay sax tahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa intii maanta ula hadlayay warbaahinta si kooban codsi ugu diray golaha guurtida waxaanu rajaynaynaa insha allah guurtu inay nagu raaci doonto waananu ka codsanaynaa waayo intaasoo qaranka halka isku raacday
geesta kale madaxweyne siilaanyo ayaa warbaahinta isna la hadlay waxaanu soo dhoweeyey go-aanka ay gaadheen dhinacyadani mudanayaal waxaan idinka mahad celinayaa sida odaynimada iyo bisayl kale aad ku soo gunaanadeen kala duwanaashihii afkaartiinna siyaasiga ah tani waxay ka markhaati kacaysaa inaynu nahay ummad wixii khilaaf ah ee dhex yimaada ku xalili kara wadatashi isu tanaasul iyo danta guud ee qaranka laga hormariyo danaha gaarka ah ugu dambayn waxaan idinkula dardaarmayaa inaan u gurmano ummaddeena ay abaaruhu taabaalayeen sidoo kale in laga fogaado wax kasta oo bulshada kale qaybin kara ama tafaraar ku keeni kara isla markaana abuuri kara xanaf iyo xajiin xajiin aan loo baahnayn go-aankan ayaa la filayaa in loo gudbiyo golaha guurtida waxaana dadweynuhu u dhegtaagayaan inay ku raacaan iyo in sidii horeba u dhacday ay go-aamiyeen muddo taasi ka duwan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa